bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaala duurfayla ka dhowaada warka duhurna muwarsan qodobada dhugunsidayaala ka dheegi doontaan warkuwayba ku mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo iyo weybowsa xalay satooseen furay tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaanka idaacadda warsanqa banaanbax ku dhanca ciidamada dowladda oo ku bilaawday geeka magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir oo ku hadalay banaanbaxgaasa taariikhda bariiska oo sheegeen teelihiri askari xalay dadka dili degmada boondheer ee gobolka banaadira wasaaradda awqaafta dowladda soomaaliya culimadana way bayo baaqan dareena bulshada ka nool magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo khadka taleefonka kala hadalay amiirka dalka kuweyda uganda iyo weybaye waraqusaartay weerarkii al-shabaab shalay ka qaadi degmada baraawa i m f oo saddex boqol iyo sagaal milyanka deeqdii dalkayaala afrika xildhibaan mooshinka sheelen guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo weliba dadka karonaanka dhammadi gudo dalka maraykanka oo eeda koranka kate
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
dhugunsidayaala ramadaan kariim iyo hawada siin kulanaa weybu ahaa duhurnimo sabte ee u taaragdanaya ka eedanta labaatan shanta bila afaraada abriil sanadka lamada kun iyo labaatanka waxaana soo bahaayana qodobadii warka duurnamo dhugunsidayaala ka dhawaadayoogii oo fisanga guddoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo iyo weybowsa xalay satoose endaha furaya tartanka aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaanka idaacadda warsan xalay satoosen ku bilaawaday warbixin arrintaas ku saabsan way baninhaye maxamuud cali cabdulaahi
aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan iyo hamiinkii koowaad ee halayti ku bilaawaday shabakada warbaahinta warsan ee baydhaba ayoo ka tartaman haafado oshal e bardaal e iyo wilibaydeedibi waana tartanku saddeha furi gudoomiye ku-hogeenka dhinaga amniga iyo siyaasadda degmada baydhaba isxaaq maxamed taygaab tartanka taabgelintiisa gaanweyn kujeysadi ururka garab walaal iyo dhaniga diyaareewka su-aalo kaalin weyn ku qaadaday iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare ee kawaadir tartamyaalka yalwediiman todoba su-aal wadartama tuutalkana yeedahayti tumay afar su-aal xaafada bardaal e yalakoyti tumay koodhabood meela tumodhabood yalakoyti xaafada kalayar tartamaasi ee ideedibi siduusu natiijada tartanka ka dhawaaqowa maxamed salaad oosu ku midaye garsooryaalka waana ku tirsan ururka garab walaal hoobaan ka horreeyay xaafadda ideeda e ee ideeda b mibaa la warsaday todoba su-aaleed todobada su-aaleed la warsaday mibaa ka jawaabtay shan lama su-aaleed iyo lahaytaa beer darayty walfaa-iidaysa eena mahalno mibaa la koytay toban dhibcood saas oo kale bardaale e iyana mibaa la warsaday todoba su-aaleed todobada su-aaleed la warsaday mibaa ka jawaabtay liku mid e walfaa-iide eena mahalno saas dartiye xaafadda bardaale e hal su-aal iyo qaab anshax guddi ungooya anshax darro iyo ka dhaqmin dartiyo bardaale e mibaa
sidoo kale weliba oga tartanka kabalansana oo tartan hiisale la kusugahaya haddii ilaahayara xaafada daarusalaam b iyo weliba deegaanka daynuunay ee
maaliyo weybawsa ku bilaawdaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya weybasaas oo kale maamulka gobolka banaadir usulkee ka horkooyay banaanbaxyaalka faafaahinta warkuway baninhaaye maxamed cabdulle maleela
lanka horjeeday dilxalaytay degmada boondheer lankajeysadii lama qofood u shacabe iyo weliba markaleeta geega isu ka bilaawday iskoyska jubba degmada boondheer ee magaalada muqdisho shacab xanaaqsan oo aniskokooy taalada daljirka daahsoon ee gobolka banaadir iyo weliba ayuu ku gubaayanga jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho lagu baabuurto hanasito iyo islamarkii buroogsadeen inisdareerka dadka iyo baabuurto anasbaka oo eedan weynadi iyo weliba horkooya bulshada kabanaan bahaasi degmada boondheer gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqi magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish soona sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo ka horjeedaan in shacab kale ka dhibaateeyo gudaha magaalada muqdisho waana dhibaatayntaasitoyna ku dambooyeen ciidamadii lanka taragelay in iyo sugan amniga shacabka dhacdada xalad dhacday waa midaan idinla qaybsanayno xaruunkeeda dhacdada xalad dhacday waa mid aan idinla wadaagayno xaruunkeeda mar haddii aan idinla wadaagayno waa tallaamaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xalad dhacday tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa xalay si si mashquuliyad darro ah keligeed diray dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa adinka ma- mas-uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaya weliba sidoo kaleetana gudoomiyaha de- gobolka banaadir uusu tilmaamay inuusa xadgudub usi eye bandoga dowladda soomaaliya iyo hakaroogti guud ahaan gobolka banaadir arrinta bandowga iyo waxyaabaha kale oo shacabku oo caqabadda ku ah taladeeda dawladda u fadhida go'aanaha ka imaanaya saacadaha soo socda arrintaas arrintaas ayaa waxaan doonayaa arrintaas inaad iga qaataan ninkii shacabka soomaaliyeed ku xadgudba dhibaato abuura waxaa loo baahan yahay sidaad hadda u muujiseen dareenkiina inaad u muujisaan shacab iyo dawlad waa ka wada safarnahay in qof muwaadin ah oo soomaaliyeed la dilo oo lagu fudado dilkiisa waxaad ogtihiin cadowaa nahaya cudur ayaa nahaya cadow ayaa nahaya ma ahan inaan dil kale ugu sii darno dadka soomaaliyeed arrintaas waa arrin aan aad uga xunnahay waa arrin aan looga hari doonin qofka sameeyey waa arrin loo maxkamadayn doono ehelada dadka la dilayna waxaan doonayaa in la ila soo xiriiriyo oo maamulka degmada oo ii keeno haddii rabbi idmo si aan u wada maxkamadayno degmada boondheer ee gobolka banaadir ayaa weliba xalay iyo geegaba kusoode khanasbaha rabshado wadada oo iyo dhigaayeen shacabka ka dhaqan degmadaasi boondheer kaasitoy kodhaladay dil xalaytoy lama qofood lankajeysaday gudaha degmada boondheer ee gobolka banaadir
dhinaga kalena taliyaga baliiska soomaali jenaraal cabdixasan xijaar ayaa sheegay intii la hiri askari xalay lama qofa ka dili degmada boondheera taliya xijaar ayaa weyba uuse sheegaya intii uuse xabsiga ka jara ee askarigaas dilka jeysaday waana uuse sheegay intii sharciga la waaf- waa sharciga ama cadaalada la horsheenawa wasiirka wasaaradda awqaaftay arrimo diinta soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradaasi ahaana ku mid ee culimada magaalada muqdisho iyo weybayo weeldhadeenna kunununku ka hadlayay sidii waa iyo bulshada iyo minateedii oonka ku tukudan lahaayeen salaada cishag iyo taraawiida kulanka iyo qeyb ku hayeen culimada iyo subinlanku doodii arrintaas weybana ee culimada iyo wasaaradda iyo bulshadanka baaqinantiyo salaada taraaxweyda cishada ku tukudana minateediyo gabagabadii kulanka weybaa lanku ka hadalaya wasiirka wasaaradda awqaaftay arrimo diinta soomaaliya weyba uuse kulanka ka sheegay intuusa eedanka faraxsiiya intii madaxda wasaaradda iyo culimada iyo isdhaqaadana dhammaan ajantiyaalkii la horsheenay shirka weyba magaalada muqdisho ee eedan sii korrahaye dadka ridadahayo cudurka coronavirus ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre iyo amiirka dalka kuweyda iyo kuwada hadleen arrimo ku mid ayeen xoojowga xiriirka lamada dowladooda mudane xasan cali khayre iyo sheekh sabaaxa iyo weybaayo qadka taleefonka satoosen iskula wada hadleen weybayo hasla hadal qaadane iskaashiga lamada dal gaar ahaan dhaniyada amniga dhaqaalo siyaasadda iyo qodobo kale oo muhiima intii use dareeri wadahadalka oo dhinaga qadkee lamada dhina iyo weybaayo saasoo kala hasla wada hadal qaadana ama ku wada hadaleena sidii dowladda kuwiida waa kuweyda iyo dowladda soomaaliya aan garab surnaado lahaydee dowladda soomaaliya taasoo ka eedan dagaalka soomaaliya iyo enkakajarta cudurka safmarka ee coronavirus dowladda kuweyda ayaa ku mid ee wadamada jaamacadda carabta ee xiriirka tooska ee laleh dowladda soomaaliya waana sida weyn caawiya hayta dowladda ugandha iyo waraqusaartii weerar isnidaamige oo shalay al-shabaab iyo ka qaadeen saldhig ciidamada amisom gaar ahaan haan ugandha iyo ka layin garoonka diyaarado magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose afhayeenka ciidanka difaaca ee ugandha iyo warbaahinta weybowsa waa warbaahinta uusa kala hadalay magaalada kambaale iyo weybowse sheegay inta ciidanka ugandha iyo isku difaaceen weerarkii shalay inkuqooyi dhinaga al-shabaab ee kudhii baraawa weybowse sheegay afhayeenka antiyo gubeen lama baabur oo laakabuuyi walyaabo qarhawa islamarkaadna ahaana salafada intilaaka weerar saldhigga ciidanka ugandha iyo kalayin garoonka diyaarado ee baraawa oo waa sii hadlaaya afhayeenka weybowse sheegay intii weerar ka walkhasaare oo dhimashii dhaawac ahaan ku deernaa ciidamada ugandha al-shabaab waryo haka qoren bartiyo interneetka iyo weybayo ka sheegan intii weerarkii shalay khasaaren isku jari dhimashii dhaawac i burbur hantiyadeed iyo deersiyan ciidanka ugandha hay-adda beesada adduunka i m f ayaa ka dhawaaqday biyowka gargaarka degdege oo ee sadde boqol iyo sagaal milyana sananka caawiye la dagaalanka cudurka faahfaahaya ee coronavirus waraaqubahii hay-adda ayaa laga sheegay intii saameyn weyn ku weelada doona dhaqaalo dalka waa mosambiga saasoo kale i m f iyo sheegday intii dalkaas usoo horeyn la dhadhi masiibo ku dhalatay lamaduufan oo ka dhowii sanadkii lamada kuntum iyo sagaalkii i m f iyo sheegday intii beesadan laga taageeri doonaa adeegyada caafimaadka dalka mosambiq iyo la xaqiijiyay lihidi shan kiis oo cudurka coronavirus ee ilaa haddama jarta waldhimashee waybana cudurka kufay lahaaday tum ilaa maqof sidii sheegday wasaaradda caafimaadka ee dalkaas lihidiili xildhibaan oo ku tirsan baarlamaanka hirshabeelle iyo mooshin ku gudbiyeen guddoomiga baarlamaanka maamulka sheekh cismaan bare maxamed guddoomiga baarlamaanka iyo ka eedayan antiusa waa katagrafali awoodo isaas oo kale antiusa ka fashilamay qabsoomowka kulamada baarlamaanka maamulkaas wayba saas oo kale xildhibaanadan ba guddoomiga ka eedayana antiusa faragelin roogta uusa kahaya laanta fulinta islamarkaadna uusoo xoogay sidee khilaafka kula dhexeeya madaxda hirshabeelle xildhibaanada ayaa sheegaan intuusa jebi guddoomiye bara dastuurka maamulka hirshabeelle islamarkaadna xeel ku qaadow iyo ka sameeya hayana guddoomiye bara ayaa ku dalbadeen intiusa baarlamaanka horsheena xisaab hirka beesada lanka taragali baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle oo la dhuunsaday ankadambeyntiina dhugunsidayaal weyba eedan sii kororahaytee dadka gudo wadanka maraykanka anka ka dhamadahaya xanuunka safmarka ee covid tumi sagaala weybaayo deerina tirada aan dhammatay cudurka coronavirus wadanka maraykanka konton kun oo qof sida iyo tilmaantii wararka inkada dambeeyey ayaa saartee ama kukooyahaya maraykanka xukuumadda madaxweyne donald trump iyo weybowsa la heraya ama la fadheedaya xanuunkan cudurka coronavirus tirada maraykanka uusa ka dilay cudurkan weyba iyo nagad aytiinka badan hayti oo dalla shileediya uusa ka dila xanuunkaas ee caalamka dhanga subiinganka faafe weyba maraykanka uusa kaalin koowaad kuga jare dalalka sidubingan saameye cudurka koronavirusa guudaan dhugunsidayaal warkiisin kula dareerteen duhurnimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan ingege warkaan oo shiir ismaaciil axmed yaasin saarti waana siina dareer siyaasi asxaabta oo kala qayb qaateen mahadnage isina kamahadsantin dhugunsidayaal dhugunsidowka wararkii barnaamijyada ku bahow idaacadda warsan ee magaalada baydhaba